dabcan dagaalku waa socdaa dhaqdhaqaaqyada madaxda iyo siyaasiyiinta furumaha ay ku tagaan maaha maalmaha dagaaladu socdaan maalmahaasay tagayaan waa ukuurgelid howlaha iyo dhiirigelin ciidamadii howlaha waday iyo shacabka shabaab la diriray dagaalku marka waa socdaa qorshihii ku socdayoo horeeto oo lagu soo dhammaystirayay wejiga koowaad ayaa weli socda meel fiicanay marayaan waxaa la garab waday tayeynta iyo xoojinta ciidamada iyo sidoo kaleeta reformka hogaanka sare ciidanka xooga dalka soomaaliyeed marka howshu waa socotaa dagaalku dhacdooyinka ayaad warisaan haddaad wariyaal tihiin markay wax dhacaan dagaalku weli waa socdaa mana aha dagaalku socoshadiisu keliya maaha markay xabaddu dhacayso waa howlaha qorshaynta iyo istaraatiijiyaynta iyo gurguuridda intaba qayb dagaalka ka mida oo socota waaye marka dagaalka anagu waxaan aaminsanahay dowlad ahaan hal maalin ma joogsan hadafku wuxuu ahaa in al-shabaab laga sifeeyo galmudug kabacdina koonfur loo jeesto maxaa hortaagan arrintaas dabcan dagaal waa dhacaan waxyaaba oo dib u dhacyaa oo dhuudhuujis u baahan sanadkii horeeto bishii augost waa tii dhacdadii weyneed oo coos weyne dhacday ay aada u saamaysay ciidanka xooga deg deg ayaa looga soo kabtay sanadkan markuu bilowdayna oberethonadii dib ayay u bilowdeen hadda waxaa hawshii faceka koowaad oo galmudug ka socday sidiisii ayuu weli qorshaha koowaad u yahay laakiin at the same time cadowgu meelo badanoo kaluu joogo ayaa lagu naafeeyaa oo gobolada kaleeta oo south west iyo jubbaland intaba ah dowladda soomaliya waxay isku diyaarinaysaa inay mas-uuliyadda amniga kala wareegto ciidamada admis sidoo kale waxaad sheegtay in january laga bilaabo in howlgal cusub uu jiri doono waxaad sheegtay in etoobiya inaysan qayb ka noqon doonin arrintaas xal ma loo helay sidoo kale arrintii ku saabsanayd memorandum of understandinga etoobiya somalilan ay gaadheen halkee bay taagantahay horey ayaan u caddaynay bosishinka dowladda soomaaliya inta uu memorandumkaas xaaraanta ahaa weli dowladda etoobiya ay ku taagan tahay in aysan qayb ka noqonaynin ciidanka oo afrikaanka howlgalka geli doona laakiin sidaasoo kale waxaan sheegay in go-aankaas uu keliya isku bedeli karo haddii ay ka noqdaan hawshaas hawsha ka noqoshada iyo dadaalkeeda waa howl socota oo dowladda turkiga hadda ay maaragtay dhexdhexaadinteedii waddo haddii lagu guulaysto inta wakhtiga uusan naga dhammaanin in ay fursad heli doonaan in ay nabad ilaaliyayaal noqdaan laakiin iyaga oo hawsha oo xadgudubka ah wada inaysan ka mid noqonin marka waa weli su-aal taagan oo aanan hadda jawaabteeda hadda dadweynaha la siin karin marka dowladda etoobiya rasmi ahaan ma ugu sheegteen inaysan qayb ka noqon doonin howlgalka bilaaban doona bisha janaayo rasmi ahaan cidda ay khusayso o dhan waa ogyihiin waana maaragtay waana u sheegnaa laakiin wakhti hawshaas lagu xalliyo ayaa weli furan waxaad soo qaaday dowladda turkiga madaxweynaha turkigu dhowaan wuxuu baarlamaanka waddankaasi hordhigay ogolaansho ciidamo u diro soomaaliya maxaad nooga sheegi kartaa ciidamadaas turkiga usoo dirayo soomaaliya dabcan dee waa heshiiskii guud oo aan maaragtay dowladdeenu ansixisay dowladda turkiyana dadaalkeeda way waday in ay heshiiskii difaaca oon galnay ay qeybteedii ay honor garayso waa mainly ciidamada imaanaysa waa ciidamada ciidamadii baddan oo dhisi lahaa heshiiskii oo dhaqaale oo lakala saxiixdayna fulinteeda qeyb ayay ka tahay yani qaabkay howlgeli doonaan iyo siday howlgeli goobtii ka howlgeli doonaan waa weli wax maaragtay aanan la gudagelin laakiin in heshiiskii la bilaabo oo la hirgeliyo si hawshii dhaqaale iyo hawshii military labadaba ay isku mar bilowdaan dhowaan golaha wasiiradu waxay ansixiyeen heshiis difaac oo lala galay dowladda masar maxaad nooga sheegi kartaa qodobada ku jira heshiiskaas heshiiskaas ma ku jirtaa in masar ciidamo usoo dirto soomaaliya maya qorshe masar ciidamo noogu soo diraysa ma jirto laakiin heshiisyada difaaca waa heshiisyo regulaara oo dowladaha aan saaxiibadannahay aan la wada galno xooguna muhiimkana waxay tahay sida ay uga qeyb qaadan lahayd masar sidii ay ciidamada soomaaliya laguwooda u istaagi lahaayeen inay soomaaliya u difaacan lahaayeen soomaaliya kuma talagelayso in dalkeeda loo difaaco muhiimka waxay tahay dalalka aan la saaxiibayno waxaan kula saaxiibaynaa inay kartidii soomaaliya lagu difaaci lahaa
wararka soomaaliya dhowaanahan waxaa ugu weynaa hubkii ka soo galay dhinaca xuduuda etoobiya dowladdu waxay sheegtay ganacsato ka ganacsata arrimaha sharci darrada inay ka dambeeyeen galmudug waxay sheegtay qowlaysato inay hubkaas soo geliyeen waddanka ilaa hadda maxaad nooga sheegi kartaa baaritaanka la sameeyey waxay kasoo kordhay arrintaas baaritaankii waa socdaa sooma bixin marka intaas intii hordhacahayd oo dowladdu la wadaagtay ayaa hadda ku habboon inay bulshadu haysato ooaan aniguna aan ka hordhacin dowladdu mayadaa hubkaasi dalbatay mise ilaa hadda waxaad ku adkaysanaysaan inay ganacsato waxyaabaha sharci darada ka shaqeeya ay ku lug lahaayeen dowladdu hub ee etoobiya ka dalbatay ma jiro dowladdu ma taqaanaa magacyada ganacsatada keentay hubka faahfaahintaas waa faahfaahintii aan ka sugaynay waa bixinta marka in aan ka hordhaco diyaarumi arrinta ku saabsan hubkan goorta la dalbay dadkan aad sheegteen inay hubka keeneen ma waxay dalbeen xilligii dowladdan xasan sheekh maxamed ay jirtay mise dowladda idinka horreysay waa eh, same answer waa warbixinta ka hordhaceeda warbixintii ayaan eh, dhaawac u geysan karaa arrinta hubkan waxaan wax ka weydiinay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya nebiyu tadla wuxuu sheegay arrintan inaysan xiriir la lahayn dowladda etoobiya marka ay noqoto maaraynta iyo maamulka hubkana ay tahay mas-uuliyadda dowladda federaalk soomaaliya jawaabtaada dabcan waa hawshaas annaga inoo taallaa een, waana maxaan ku yidhi baaritaan ayaa socda baaritaankaas ayaa wixii detail ah oo ku saabsan dhacdadaas ee meeshaas ka dhacday galgaduud ah ayay kusoo bixi doontaa duwaa la yihahda arrinta hubka wax xiriir lama laba etoobiya wax quseemaa maaragtay waxbuu la leeyahay anigu hadda ma dhahayo waa waxyaabahaas waxyaabaha baaridda kusoo bixi doonay ka mid tahay